hadda ka bacdina waxaa inoo bilaaban doona gabayadii kale waa yahay gabayga xiga ma aha gabay sida sabaan akhir oo kale loo magac bixiyey sababaha gabayga gabaygan ku xigaayo uu ku bilowday isaguna waxay ahayd aniga iyo nin magaciisa la yidhaah maxamed axmed khalaf dhalashadiisuna tahay ma jeerteen ahna nin cumar maxamuud ah annaga oo ah askartii horay loo dhihi jiray xoogga dalka soomaaliyeed kabtan wadaagna aanu lahayn yaa waxaa isa soo kaana agtaagay niman mareexaan ah oo sheegag lacaaga saxiixaaya nimankii baan kolkaa geeraar yaroo kabtana yaan kula hadlay markii nimankii aan geeraarkii kula hadlay buu damcay inuu difaaco meeshii ayaa gabayganagii ka sii socon jiray muddo sannad gaaraysa geeraar baan ku bilaabay waxaanan idhi joolajii aqoonliya inta jaanidi joogtee joqoraafi taqaanee qalinka jeebka ku haysta iska jiifta gidaar jaga loogu dhawaaqaiyo juuqba looma yidhaahdee maxaa jeeggan wareega jaahiliinta u dhiibay ragna jeebka madow iyo jiifka loogu ogaaday sidaa markaa nimankii uga hadlay saraakiisha ahaa ee mateexaan aniga oon isaga u jeedin ayuu igu soo booday reerbari wax ka hadal jecel wuxuuna iigu jawaabay qari iyo juqood waadigii jaahil ku ahaaye jaba oodda iyo xoolahaa jiri taqaanaan ogaadeen wuxuu joojin jiray jabalkii awreeda maxaa jeeggan kaa galay halbaa dabada jiidaan isagoo geelaygu ceelinhaya maxaan idhi qarri iyo suqood waa dhulaan cidi ka joogayn jannaana reer korkay looga dhigay jeexi nololeed jahannaba adduunyada adaa jooga khalafow adaa jabay sidii reer jarmadi ama jabaankii jasiirada dadkiinaa fadhiya jiribtii naareed jaanici ma jeerteen hadday jaahilnima dhaanto juquraafi geedigii haddaan cidi jalleecayn haddii janaanadiinnii xabsiga lagu jujuubaayo mar haddaadan shuuq odhan karayn hadal jawaabaadan jaro lagugu taagiya haddaad jeedalka cabsootay gedajeegga loo wada maxaad iga celin jaada intaa markii aanu isweydaarsanay buu wuxuu yidhi kaba maasa igu goosikiya laba maraykaana oon maal lahayn oo axmaar kugu madoobeeyey markaan moodhar kugu soo rareen meherad kuu yeelay ilateri markaan kaa dhigaad may ka noqoteen maray kaad ku fiicnayd inaad geer ku murantaan waxaan idhi maas iyo maraykaan markuu magac u taagnaayo ma sidan ogaadeen intaad muradhada saari muryaamo caydhaa kolkaa lagu mataalaayo halkaad mari ma jeerteenku waa magan allaystaayo maqaroofad iyo daasaday midha ku doontaane maxamuud saleebaan baryuu maan dhowdahayaayo haddaad maalqabeen tahay asaad macawis ku udhayso mahad iyo waxaad siin lahayd biise maxamuud waxaa mudan bibiidyahan haddaad mara u haystaan nimankaa abaaruhu mareen ee mindida haysta ee mulacbadeedkiiyo ku nool mayay hilibkeeda ee sida midyaan xalay dib jiray maylinka cadfaystay kollayu cidta muudmuudsadiya goosay midhihiisa haddaad magac ka dhiidhiyi runtii ficillo kaa muuqdo maatida bannaaniyo geldoba mudhuqsan ee taagan ee magada xoolaha guntada sida masaakiinta cigalaha maqaarada xidhiya maadha iyo cawska maryahaad ogaadeen afsame meele uga keeni kuwaasaa maraa waaxid iyo odhan lahaa moode wiilku reerahaa dega u gee ee miskaha qaawan midna waa halkaa dii martiya muranka aad sheegi iyo ceel malaykiiyo hashaad igula meeraysan mawaashiga adduunyada ku nool magacu waa geeda ma soo wada marmaandeed dhashiya sidhigtii maydhuuqa alla mahaddi meel kale haddaan laygu magacaabay oo aanan mallay hilibka cunin sida majeerteenka oo hooyaday madax kalluun igula meeraysan intaa markii aanu isweydaarsanay yu wuxuu ka xanaaqay kalluunka isagoo kalluunka difaacaya oo uu leeyahay malag baa xalaaleeyey yu wuxuu yidhi kalluun miin quraan lagu dhigayoo malag xalaaleeyey oo muxamed loo soo degshay oo mahadnaq loo sheegay badowgii malaykow haddaad mudhaciya moodayso maryabaa adduunyada la siin waasa moog tahay ninbaa maraatii ku raramaa la soo gelin miskiin yahoma saariya intaa jarar ku meeraysa wuxuu ayniyiin marahayaa mooda galabeed eh waxaa moo dharguufiya warshado lagama maarmaan ah macdan iyo mashaariic waxaa minid la soo saari hasha maalisteedaa kolkaa meherad moodaay waxaan idhi aniga oo kolkaare ama qur-aan ha ku yaalla ama ha gowraceen malaa'ig ayaa waxaan idhi haddii nin qur-aan lagu dhigiya magaca yaasiinka kaluu midabka waa uga egyahay maase cagaarayga martina uma bislayn kara abee sida ma jeerteene malakuutii waa naga mamnuuc magac ogaadeene maashaa allaahu yaxuntaad meherad moodaan gulacyada badaa marahay iyo malowgan weynaaday maskanay bahay ee biyaha lagu masaariifo mindigiinaanu qaatiya adley maalma hilibkiisa anoo magac ogaadeen masali taa i marin mayso badda moorka dheer waxaa ku jira maanyay gabadhii ninkii midigta saaraad kitaab marid idhaahdaan iyada oo mastuur dumad la yaab mufa gelisaan inaan madaxa gooyoon haween meele ka cansuuyo anoo magac ogaadeen masali taa i marin mayso dhirta lama masayn karaa haddaad midha u jeedaan mid waa maliid lagu dhintiya marag sidiisii midna waa xabkaha miidariya lagama maarmaan sida madaxda reer khalaf inaan yicib ku meerayso marti iyo sokeeyiya inaan xidid ku maamuuso marwadaydu geedaha inay maalin wada fuusho anoo magac ogaadeen masali taai marin mayso halkaa markii ay gabayadii noo marahayaan wuxuu u leexday layn kale oo wuxuu yidhi meelaan dalxiis lagu tegayn dooni iyo gaadhi meelaan kalluun laga dabayn deeqda badaheenna dahabkaba dhulaan laga aqoonon beriiskaaga deganayn dabatada ogaadeen halkay doogi qodanaysa hay u daalin dooxada nodbeed daawo laga waayo waxaan idhi gabaygu wuxuu duwaan geli markii daacad loo marine wuxuu darajo yeeshaa markii beenta laga dayni isdifaac hadduu yahay runtana laga daboolayo biyadaasay kaagama duwana dooda maansaduya ogaadeen inuu dabata yahay doogi qodanaysa iyo awkan doodadii inuu doolar kaba gooyo niman baannu meel wada degnaa degalka ciideede dadkuu dhalay garaad faarax iyo sada ninkaa doonto delis reerahaa nahay isaaq sidaan u weydiino waxa dayringeed iyo horweyn dadab ku footaaya adhi waxa dareeriya loyo diilimaha daan waxa didisanka ah reer kolkay dabada ruuxaaya inta wedi dilaaciya waxaa ceer isdaba yaalla hablo wada daruuraha cirkiya dahab la moodaayo kumayaal cilmiga daalacdiya aayadaha diinka kumayaal dawaafiigu jira yurub dagaankiisa kumayaal duqayti a gatana dood la mari waayo kumayaal dagaallada gala oo biriru qaanshaysan dalxiiskaba degmada loogu taga daharro weeyaan duquf yahow ma jeerteen haddaad dahab ku faanayso dawarsiga carbeed iyo maxaa gaalku daba taagay war maxaa kalluun dabata yahay xadhigga loo duuftay war maxaa da'dii jicii ilkaha goosay uga daashay maxaa mara dilaac yare kolkaa diidinta u saaray dadkii bixinayaa quub maxaa shaar u wada diiday daxootigan haddaad diidan tahay waan ku diir garane dejintii sablaalay ahayd dacadsigiiniin waa kaa dawaaraha tagteen taniya doolow haddaad duunya leedahay markaa maad iskaga daysa waayahay taasina intaas ayuu ku ekaa maalintii dambe ayaa wuxuu arkay dad qaxooti ah oo reer galbeed ahoo ka yimid xagga galbeedka kana dawarsanhaya suuqa hargeysaad aadna u diifaysan dadkiibuu wuxuu yidhi waa dad ogaadeen ah meesha ayuu gabay ka qabsaday wuxuuna yidhi derbixoorra duunkii fadhiyo daadunaa yimid dooxyahay la wada meerayaan daasadiya koobe iyagiyo dameeruhu marbay duhurkii qayliyaan carbal doqonma waayiya dunguur kaara ilaa daawo intaa kolkuu yidhi baa waxaan idhi ninka dooda maansada yaqaan ama daliilkeeda ee loox diiwaan gelin kariya aayadaha diinka ama diir xalaal iyo ka yimid duudkii nebi aadan dameer kuma tilmaameen qabiil ama se doofaare inkasta uu dagaal idin dhex mara reero dariskiina dumarkooda lama caayi kara ruuxa aadiliga qalbi saddexiri kaa galay wuxuu doono ku habaaqi derbixoorro sheegtay ee kuwaa moorgan daba yaaci ee wada dambiilaha sita ee dabaka moodaysa ee daan mahreexaan ku naco daana kula daaqin ee qaar durbaanada u tumi dumarka reerdiina ee qaar dagaalada sadiya dirir u qaanshaystay ee labada daarood mid nabadegii aqoon waaye dadka liita ee bahay kuwaa nooma soo dirin maxaa doqon ma waayiya absamo ceebta ula doonan intaa markii aanu isweydaarsanay yaa waxaa jirtay nin la yidhaahdaa cabdulaahi mukhtaar oo dhalashadiisu tahay reer ammaadin ahna taliyo qaybeed markaa iyada sida qaalib ana ninku hadduu xafiis haysta dad u yimaada ma waayo oo dana kale dadkii ayuu wuxuu ku sheegay dad hunguridoon a danaha ka laha annagoo laba ninahoo wada soconuu kolka bidhaanta iyada arkay meeshiibuu gabay ka bilaaba wuxuu yidhi harac iyo wadaadadii horeba way hafrahayeen korodkii ogaadeen hadduu soo hor leeyahay hadkii gala kuwaa ina mukhtaar dabahu leeraaya ee wada xafiisyada hortuba sida dad haawey ah haweenyo ragkii laga arkaba waa hunguridoon waxaan ugu jawaabay wiilyow ha raadani cidlaad hagabsanaysaa haataa wahaaguna mugtida wuu hareer maray harac iyo wadaadadii hore iyo hanadadaad sheegi naxariis harkeedii iyo jannay horay u aadeen hungurina ogaadeen bahdaa kama horreeyaan haaweyda reer khalafin ogu halac ma sheegeen haadaan waxaad uga dhacdeen ama waraar hoose waxaa herer kornaylada tolkaa loogu wadaa haysto cabdulaahi heeryadu waxay ugu habboonaatay hayinaw siduu yahay waxaa hilinka loo saaray araatida gumaysiga waxaa geliyey hoosteeda idinkabaa hamuungoroya iyo wahunguridoon maxaan kula hadlaa been haddii lagu hadaaqaayo halkaa arrintu markay noo joogtay yaa maalintii dambe meel makhaayad ah yaanu isugu nimid makhaayadana waxaa lahaa nin majeerteen ah majeerteenna wuxuu ka sii ahaa qabiilka la yidhaahda idigbacre waxaynu maqallay maaha hadda ka hore makhaayaddaa nin kale uu carruur yaryara uu dhaloo bakeeriya shaah ku haysataa dhex joogtay gabay muuna bilaabay isagii muuna gabaygii ku soo daray kelmadda agan la yidhaahdo kaan ugu jawaabi doonana sida qaalibkaa reer barigu naanniin bay yidhaahdaane naanniintaasaa ku jirta wuxuuna yidhi giddigii absame maalin baan wada ataagaayo abow iyo ogaadeen mar baan eber ka siiyaayo agayaan ahayn waa inay ku andacoodaan agayaan ahayn waa inay ku andacoodaan gabay aana qabaninoo noocaasoo maalintaa tiiyey dabeed waxaan ugu jawaabay abow iyo ogaadeen haddaad eber ka siinayso oromiya haddaad reer absame wada ataagayso haddaad aarmi leedahay hubkana igu adkaysiini ood iga awood roon tihiin aalad iyo xoogba usha wegardhacbaa reer tolkaa aada la hayaayo arki maysid aydh iyo qandala daayin ayidkaayo waataad awaariya jidjiga orodka aadeen alta leerigaad sidii kuwaa maad iskaga eegti oo maad agoon yahow tolkaa ruuxna uga aadsid oo maad adduunyadan la dhacay ooda kaga qaadid midna waa odhaahdiiyo kelmado eegga lagu sheego markaan ubadka aadmiga dhex maray aga midkii keeno ingiriis hadduu yahay amow kanada aanayso waxaanoo dhan adeerbaad u tahay uurka geliyaayo ujeeddaba waxaan loo ogayn erayga naanniin intaad aniga eed iyo xun iyo iima iga raadin balafkala dhashaa idig bacre ee sidata aagaanka oo eray markay kula hadlaan yaadan ama kaagi oo midun axmaariya ku sheeg ehelkii soomaali halkaa markay gabayadii noo marahayaan baa maalintii dambe waxaa soo galay xafiiska qaybta lix iyo labaatanaad oo ninka la yidhahda morgan uu taliyo qaybeed ka yahay xafiiskiyaa waxaan ugu imid dhala yar oo cad oo tafaymuska la eg meel walbana laga dabooloo ka alxana iyo badeedna ku jiraan waxaana ku nool dhaladaa yarta ah toban haroo kalluun ah nal yarina dhalada bartankeedu ka daaran yahay isagii baan u yeedho war macnahani muxuu ahaa waa kalluun oo intaasi waa rag oo intaasi waa dumar oo oo waxay cunaan xaggeed uga keentaa baaydo bahal xaaxeeye la yidhaahdo yaanu saydac uga keennaa buuli waxaan idhi korontadan caddaasiya biyaha ruuxa kululeeyey ee yidhi kalluun baan ku hayn koobka gudihiisa ee subaxii kow laba odhaan ama kor meeraaya beejigii kaliilaha ha rima sidii horweyn toorle ee kadabkii uu cuni lahaa siida uga keenay kullay aniga kii ilamid iyo kumadahan jooga fikradaa ma keeneen hadday kumana siiyaan majeerteense koostuu u galay mudhac kadeedkii halkaa kolkii ay noo malahayaan gabayadii yaa waxaa la ii keenay isninoo isagii ku sugnoo majeerteen sirqool baa la ii sameeyo waxaa la yidhi meeshan macsuulkii lagu dhuwo sii ogaadeen ha loo yeedho oo toddobadiinuba u gabiya marka isagii baa la ii soo diray saaxiibka aan ahayn ogaasiyo halkaasaan macsuul ku raanahay guulamkiyadiina ina keen waxaan idhi marti inaan masjeerteen u tago oo nidya u hoydo inaan sida maqaawiil ka dhiga ama gob maamuusko oo nixiyadiin iyo anfaca moodan kula doonto oon dhaho macsuum baan ahaa waa midaan jirin madadaalo been iyo nin yahukumaya maadaysa maamuus rag iyo reer absame mudasho kaa roomay maal iyo midkaan moo damcaa maanta la isiin muddan reer kolkay odhan karaa kumataan ahay inta aan masaakiin u tegi magan allaystaagan magac reer ogaadeen miyaan mahad allee waaye waa hagaag labadaa gabay intaas ayay ku dhan yihiin